xalay shabaab ayaa hub loo geliyey saldhiggii dhexe ee dowladda si loo fakiyo dad shabaaba meesha ku jiro ujeeddo kale ma ahayn waxba yaan xabsiga dadka madaxda ka iyo mas-uuliyiintiisa lagu marsiyoonin waa qorshe taliska nabadsugidda ka socda waxaan kala garlaanahay taliska nabadsugidda inuu yahay shabaab iyo inuu yahay talis soomaali u shaqeeya waa la kala garlaya ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono hadduu rabo kalsoonida dadka iyo dadka inay aaminaan waa inuu taliska nabadsugidda wax ka qabtaa hogaankeeda gaar ahaan oo ayaga iyo shabaabkii la kala aqoon waayey